maamul goboleedyada guddiga doorashada dadban ee heer dowlad goboleed iyo guddiga doorashada dadban ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka intaba waxaan runtii ugu baaqayaa in aa la dardargeliyo ee doorashaduna ay muxuu waqtigeedii ku qabsoonto iyada oo weliba aada loo ilaalinayo ee hufnaanta iyo dhowrsanaanta doorashada aada loo ilaalinayo dhammaanteen oo aan anigu ugu weynahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dadka murashaxiinta oo dhan waad ogtihiin waxaan saxiixnay habraac oo maxaanku idhahday asluubaysan oo asluubta doorashadu ay ku dhacayso maxaanku ka hadlayaan wada saxiixnay dhammaanteen aan ilaalino habraacaas aan ilaalino aada iyo aadna aan muxuu ahay u ilaalino sharafta iyo heybadda dalka soomaaliya doorashadu in ay ku dhacdo si xorriyad leh oo nasahan oo aan dhib iyo muxuu ah laablaab aan lahayn isqabqabsi iyo dacwad badan aan lahayn waxay sharaf iyo heybad u tahay qarannimada soomaaliya aan ilaalino qodobkaas qarannimada soomaaliya oo dhan sharafta iyo heybadda u ah doorashada